Guddoomiyaha jaamacadda Alva University Las Canoota Mahad Cabdiraxmaan Cilmi ayaan ballan qaaday ardayda reer ceergabo oo weligan ka beerna walbarashada jaamacadaha daruufoon sababaya barakaca kadhiya dartiyo iyo aan helna walbarasha walbarashadun iyo islamarkaan jaamacado on fasaxaasa iyo ka biiranga kuliyado shil duwan ee jaamacadda iyadoo nalanka fado doona qarashaadka walbarashada amayo ka dhikado doona ngaasi bilaashe waana lan fududeeyi doona walshuruud ina lanka hiri doonaa gudoomiyaha jaamacadda alva university las caanoda mahad cabdiraxmaan cilmi iyo warbaahinta on ku waramay in ardayda duruufo on sababaya barakaca kadhiya dartiyo on helna walbarashada iyo sibilaasha walaanka baro doonana taasayto ayaan ballan qaadiya jaamacadda alva university ee las caanoda oo aan la wadaagno bulshada khaasatan bulshada reer sanaag si gaara dadkii ka soo barakacay degmada ceergaabo iyadoo ay jaamacaddu ka dareen celinayso barakaca iyo dhibaatada ku dhacday dadkaas kasoo barakacay deegaanadoodii iyo guryahoodii khaasatan dhalinyaradii waxbarashada ku jirtay hadday yihiin kuwii jaamacadaha ku jiray iyo hadday yihiin sidoo kale ardaydii hadda dugsiyada sare dhammaysay ee kasoo barakacay deegaanadoodii islamarkaana soo gaadhay magaalada laascaanood isla markaana aan ku biirin wax goob waxbarasho oo jaamacad ah taasoo ay keentay duruufo xagga dhaqaalaha ah oo u saamixi waayey markaas inay jaamacadaha ku biiraan maadaama ay yihiin dad soo barakacay deegaanadoodii kasoo barakacay arintaasoo runtii nagu haysa danqasho iyo culays jaamacadda alfalas caanood waxay go-aamisay in dhammaan ardaydaas ilaa iyo haddaan jaamacadaha ku biirin reer ceergaabo in jaamacadda loo fasaxo oo ay ku biiri karaan dhammaan kuuliyadaha kala duwan ee jaamacadda af university las caanood iyada oo aan lagu xidhi doonin haba yaraatee wax dhaqaale ah oo markaasi guud ahaan waxbarashada looga dhigi doono bilaash ama si bilaa lacaga hadday tahay ardaydaasi ardaydii hadeer jaamacadaha ka baxday iyo sidoo kale kuwii hadda sekandariyada ka baxay intaba ardayda ka baxday jaamacadaha kale dee meeshii ay xidhantay oo jaamacadahi xidhmeen waxaan rajeynaynaa insha allah in lala fududayn doono wixii shuruud ah oo ku xidhnaa inay markaasi galaasyadii halkii ay marayeen ay kasii ay kasii wataan marka wixii shuruud ah oo halkaa ku xidhnaa insha allah wixii suuragala waa lala fududayn doonaa marka waalidiinta iyo ardayda waxaan u sheegaynaa in ay iman karaan jaamacadda kuna biiri doono kuna biiri karaan kana caawinayso jaamacaddu insha allah waxbarashadooda inta deegaanadoodii iyo dhulkoodii uu u noqon doono insha allah dhul nabadgelya ah waxbarashadooda ay ku laaban doonaan ay jaamacaddu insha allah ka qaabili doonto waalidiinta iyo ardaydaba xagga waxbarashada sare ee jaamacadda deeqdon walbarasho oo fursadii agnagada doonta arday badan oo ku qalan bedeladanga dugsiyada sare hana saytunga awoodna iyo jaamacadiyo galanga amayo isku biyanga beesada jaamacadda